وفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله درسين وحك بلابنيا آيات كنتن إيا اللباد من سورة آل عمران aayaadkan darsigaani ka bilaabanayo munaasabada kala dhaxaysa aayaadkii ka horreeyey waxa weeyaan aayaadku marna kama zuulin inay ka sheekaynayaan qisadii nebiyullaahi ciisa bin maryam calayhi salaam aayaadkii hore waxaan ku soo qaadannay bishaaradii maryamo loogu bishaareeyey nebi ciise in ay dhalayso waxaa lala soo xidhiiriyey mucjizaad lagu ayiday iyo adillo cadcad oo tusinaysa nebiyullaahi ciise nebinimadiisa xujooyinkaas iyo baraahiintaas dhammaantood iyadoo lagu ayiday in badan oo reer bani israa'iil ah ma aysan rumaynin nebiyullaahi ciise calayhi salaam weliba si gaar ah kuwa yahuudda la yidhaahdo oo acdaa'ullaahi ah ilaahay cadowgiisa waxay go'aansadeen inay dilaan nebiyullaahi ciisa markaasaa ilaahay ka badbaadiyey nebiyullaahi ciise sharkoodii iyo makrigoodii iyo shirqoolkay u dhigeen ilaahayna wuxuu u rafciyey nebiyullaahi ciisa xagga samada ayaa loo rafciyey ama loo qaaday sidaas marka ay tahay halkan baynu marka qisadii kasii qaadanaynaa xaalaadkii nebiyullaahi ciise soo maray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falammaa axassa markuu dareemay ciisa nebiyullaahi ciise minhum yahuudda xaggooda kuwa gaalada ah alkufra gaalnimo markuu ka dareemay ixsaasku wuxuu ahaa macnaha xawaasta shantaa mid ka mida wixii lagu idraago ama lagu garto kufriguna xawaastaa shantaa laguma gartee waa wax kufrigu la ogaado ay weeyaan isagu markaasaa mansiladaas baa la dejiyey falammaa axassa marku dareemay ciisaa nebiyullaahi ciise minhum kuwa reer bani israa'iil ee gaaladaa xaggooda al kufra gaalnimo markuu ka dareemay oo ku ogaaday macnaha weeyaan qaala wuxuu yidhi nabi ciise man ansaarii man kumaa ansaarii io hiiliyahayga ah ilallaahi ilaa diinillaahi man ansaarii yaa ii hiilinaya oo gargaarahaygaa dacwada fidinteeda ilallaahi ilaahay intii ka ah yaa i raacaya yaa ii hiilinaya yaa gacan isiinaya diinta iyo dacwada ilaahay ilaahay dartiis man ansaari kuma weeye kan ii hiilinaya ilallaahi man yatbacunii ilallaah yaa i raacaya ilaahay diinkiisa iyo xaggiisa oo u hiilinaya diinta anigana igu garab siinaya qaala alxawaariyuuna kuwii xawaariyiinta ahaayoo asfiyada ahaa kuwii mu'miniinta ahaa midabkooda cadcadaa baa la yidhi meesha innaga nebi moxamed dadka raacay xilligiisiina joogay calayhi salaatu wasalaam asxaab loogu yaqaan baa xilligii nebi ciise kuwii joogayna waxaa la dhihi jiray magaca xawaariyiin oo raacay oo u kaalmeeyey markaas qaala alxawaariyuuna niman dhallinyaraa bay ahaayeen baa layidhi mufasiriinta qaar waxay leeyihiin labaiyo toban bay ahaayeen xawaarigana asal ahaan macnaha dadka midabkoodu aad u qurux badan yahay oo cadcad baa ka mida waxyaalaha loo isticmaalo qaala alxawaariyuuna kuwii xawaariyiinta ahaa waxay dhaheen naxnu hannagaa ansaarullaahi ansaaru diinillaahi diinka ilaahay kuwa u hiilinaya gacanta siinaya ku garab istaagaya hannagaa ah aamannaa waan rumaynay billaahi ilaahay ayaanu rumaynay ilaahay baan rumaynay wixii aad la timidna waan rumaynay adoo nabi ciise ah washhad adna ka markhaanti ahow bianna anagu muslimuuna kuwo muslimiin oo hoggaansamayna nahay adiguna waxa weeyaan adduunka inta la joogo waxa weeyaan annagaa ku garab taagan naxnu ansaarullah ansaaru diinillaahi annaga ah biri marka qiyaamada markii la tago halkaas maalinkaa dambe oo daran innaguna waxaan rabnaa inaan nebi allow ka markhaanti ahaato nebi ciisow inaannu ahayn kuwa muslimiina oo soo hoggaansamay aamannaa annagu waan rumaynay billaahi ilaahay washhad ka markhaanti ahow biannaa annaguna muslimuuna inaan nahay kuwa hoggaansamay risaaladaada iyo diinka aa noo keentay kuwo u hoggaansamay oo mukhlisiina nusrana siinaya u kaalmaynaya inaan nahay ka markhaanti ahow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigannagiyo iyagii baa wada aamannaa waxaanu rumaynay bimaa baan rumaynay ansalta aa soo dejisay waa aayaadkaa soo dejisay baan rumaynay waattabacnaa waxaanuna raacnay alrasuula rasuulkana waan raacnay rasuulkaa waa nebi ciise faktubnaa ilaahayow adiguna noqor oo waxaan nugu qodhaa maca shaahidiina kuwa shaahidiintaa macooda kuwa arrintaa ka markhaanti kacay oo ka shaahid noqday diiwaankaa ilaahowna geli innagu waxaan dhaheen rabbiganagiyow waxaanu rumaynay markii hore waxay ahayd xagga rumayntii hore waxay ahayd xagga rumaynta ilaahay la xidhiidha aamanaa billaahi bay ahayd halkaana waxa weeyaan rumayntii la rumaynaayey rasuulka iyo wuxuu la yimid ilaa waxaa la rabaa tawxiidka in qofku rabbina rabbinimadiisa qiro rusushana rusulnimadooda uu qiro xilligaa marka nebi ciisaa weeyaanoo nebi ciisaa laga hadlayaayoo markay sheegeen aamanaa billaahi ayna dhaheen nebi ciisew ka markhaanti ahow inaan hoggaansanay waxay dhaheen rabbanaa aamannaa waxaan rumaynay bimaa baan rumaynay anzalta aa soo dejisay oo aayaadka ah keentay wey aa soo dejisay waattabacnaa waxaanu raacnay alrasuula waa dabagalnay wey raacitaanku nebiga wixii uu nagu hogaamiyo noo sheego na faro ayaanu fartoomaynaa waattabacnaa waxaanu raacnay alrasuula rasuulkana waa raacnay waa nebi ciise weeyaan faktubnaa ilaahow na qor maca shaahidiina kuwa macnaha shaahidiintaaye kuwa markhaantiga kacay adiga kuwa markhaantiga kacay maxay markhaanti kaceen waxdaaniyadaada ilaahayow waaxidnimadaada kuwa markhaantiga kacay ee ka marag furay ee qiray rasuulkaadana rasuulnimadiisa qiray aayaadkaada rumeeyey ilaahayo kuwaa nugu qor weeyaan la dadku diiwaanay kala leeyihiin waxa weeyaan acmaashooda waxay sameeyaan bay diiwaanadu kala raacayaan annaga marka sidaas baanu camal falnay ilaahayo waxaan ugu qodhaa maca shaahidiina kuwa shaahidiintaa macod intaa markii laynoo sheegay ilaahay wuxuu inoo ka warramayaa nimankii yahuud la dhihi jiray xaggooda ee shirqoolka sameeyey ee doonay nebiyullaahi ciisa in ay dilaan nebi ciise calayhi salaam qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamakaruu way makri iyo dhagar sameeyeen kuwii yahuudda ahaa ee kufaarta ahaa kuwaas baa wamakaruu way makri sameeyeen oo nebi ciise diliddiisa ayay u makri iyo dhagar sameeyeen wamakarallaahu ilaahayna waa makri sameeyey oo iyagana waxa weeyaan makaruu iyo wamakarallaahu min baabi lmushaakala la yidhaahdaayo mushaakaladu waxa weeyaan labada lafdi inay isku mid yihiin labada macnana kala duwan yihiin sidaa weeyaan alitifaaq fi lafdi maca alikhtilaaf fi lmacna macnihiina waa kala duwan yahay lafdigiina waa isku mid mar haddii iyagii ay makri ay sameeyeen ay dhagar sameeyeen ay shirqool sameeyeen wamakara allah weeyaan ilaahayna iyagoo u makri sameeyey maxaa looga jeedaa ilaahay nebi ciise waa ka badbaadiyey iyaga sharkoodii ilaa waxay xeeladaynayaan ilaahay baa la socda markay leeyihiin halkaa aan ku qabanno aan dilno waxa ay samaynayaan oo dhan allihii waaxidka ahaa oo nebi ciise ilaalinayay iyo kuwa mu'miniinta ah ayaa og aan waxba ka qarsoonayn marka dhagartooda oo dhan waa lala socdaa waxay samaynayaan oo dhan waxa weeyaan waa wax iska muuqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ogya markaasaa makri samayntaas waxa weeyaan muraadkoodii maysan helinin nabiyullaahi ciisena ilaahay waa badbaadiyey qisadu seebay ku dhacday marka nebi ciise guribuu galay gurigaa uu galay waxay u diyaariyeen nin dila ninkiibaa ka dabagalay ninkii markau ka dabagalay nabiyullaahi ciise ilaahay waa kor yeelay waxaa la yidhi saanqaafkaa koriya xaggaa koraa laga saaray ilaahay waa wilaa hadda waa nool yahay xagga saraa loo dilacsiiy waa nabiyullaahi ciise ninkii rabay inuu nebi ciise dilo waxaa loo ekaysiiyey shabihiddii iyo muuqaalkii nebi ciise wejigiisa iyo madaxiisu lahaa buu u ekaaday ninkii markii uu meeshii tagayoo nebi ciise ka waayay ilaa nebi ciise waa la kor yeelo soo baxay muuqaalkii wejigiisu nebi ciise u leeyahay moogtaa kuwii dabadda joogay baa dilay ninkii waxay dhaheen waa ka nebi ciise ninkii aan u dirna maba dilinba ninkii ay u direen oo muuqaalkii nebi ciise wejiga ula ekaaday bay dileen markay dileen waxay u haystaa nebi ciise inay dileen waxay dhaheen waayahay nebi ciise haddaan dilnay waa kane aaway saaxiibkeen aan nili dil gurigii waa kan ma joogay way fiirsheen wejiguna nebi ciise ula ekaaday inta kalena saaxiibkood ayuu u egyahay qofka ay dileen markaasay leeyihiin haddii saaxiibkeen uu yahay aaway nebi ciise haddaan nebi ciise dilnayna aaway saaxiibkeen wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum aayad kale waa loo shabbahay sidaasaa dhacday nebiyallaahi ciise marka iyaga makrigay samaynayeen wixii oo dhan iyagiiba ku soo noqday nebi ciisena waxba ma gaadhin ilaahay muxuu yidhi ninkaas waxaa la yidhi khaa'inka oo ay u direen nebi ciise inuu dilo yahuudaa baa la dhihi jiray ilaahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay khayrulmaakiriin yaa kuwa maakiriinta ah kan u awooda badan weeye maxay ka dhigan tahay ilaahay markau kuwan yahuudda ka dhigay jacala tadmiirahum yaa fii tadbiirihim tadmiirkii iyo dhagartii iyo burburintay wateen tadbiirtay wadeen oo iyagu falalkay samaynayeen baaba laftoodii halaag ku noqotay ilaahay baa wuxuu yeelay tadmiirtii iyo dhagartay ay wadeen tadbiirta iyagu maamulayeen baa loo soo dhex geliy iyagiibaa baaba'ay nebi ciisena waxba ma gaarin sidaasay qisadu ahayd baa layidhi wallaahu khayru lmaakiriin subxaanahu wa tacaala xadiidku waa isagii ahaa allaahuma mkur lii walaa tamkur calaya ee inta wuu ka dheeraa xadiidku wuxuu ahaa rabbi acinnii walaa tucin calaya wansurnii walaa tansur calaya wamkur lii yaa walaa tamkur calaya ilaahu ii kaalmee dushaydana cadowga ha igu dulkaalmaynin ilaahayow ii hiili dushayda cadowga ha igu dulhiilinin wamkur lii ilaahu ii makri samee walaa tamkur calaya ilaahu aniga dushayda ha u makri samayn wahdinii ilaahu hanuunii wayasir ilhudaa lii hanuunkana ilaahw ii sahl wansurnii calaa man baqaa calay ilaahayow iiga hiili cidda iigu xadgudubta dadkaas ducadaa saas ahay nabigeenna ku ducaysa alayh salatu salaam xadiidka imaam axmed baa warinaya iyo asxaabu sunanka waa saxiix ayb id qaala allahu yaa ciisa innii mutawaffiika waraaficuka ilay wadkur waxaa ka sheekaysaa id waqti qaala allaahu ilaahay uu yidhi yaa ciisaa ciisow innii anigu mutawaffiika waan ku oobsanayaa markii ajashaadu dhammaato hadda weli waa nool yahay nabi ciise waan ku oobsanayaa wa raaficuka waana waa ku kor yeelayaa ilaya aniga xaggaygaan kuu kor yeelayaa waa kaasa xaggaygaan kuu kor yeelaya ayib markaas oofsigii oo weli aan la oofsan baa hadda la soo hormarshi dhib ma lahoo waxa weeyaan xarfulcadafku waa waaw waawduna tartiib ma tusto mutlaqujamc keliyay tustaa marka waxaa dhici ka dhah oo badan shaygii macnaha horeeyey in la gadaal mariyo kii gadaal weli jirayna lasoo hormariyo oofsigu weli ma dhicin innii anigu mutawafiika midku oofsanayaan ahay waa markii aa ajashaada dhammaysato wey waraaficuka midku kor yeelayaanahay ilaya aniga xaggayga xagga samadaa macnaha loo kor yeelay nabiyullaahi ciisa marka maxay tahay waxaa loogu bishaaraynayaa inuu badbaadayo yahuud sharkeeda laga badbaadinayo loona kor yeelaayo xagga samada isagoo nabad qaba wax dhibaataana aysan taaban markaas waa taqdiim iyo taakhiir oo kalaa ku suganoo waxay ka dhigan tahay waan ku kor yeelayaa markaa hadhow cimrigaada dhammaysatidna waan ku oobsanaya wa mudahiruka waxaan ahay mid kaa dahiraya oo kaa badbaadinaya oo kaa fakinaya min aladiina kuwii xaggooda kafaruu gaaloobay min shari alashraar wey kuwii gaaloobay makrigooda waan kaa badbaadinayaa nabiyullaahi ciisow ee doonaayey inay ku dilaan yahuud iyo nasaara iyo majuus iyo gaalooyinkii oo dhan wey waan kaa badbaadinayaa wa jaacilu ladiina kii mid yeelayaanahay ittabacuuka alladiina kuwii ittabacuuka adiga ku raacay nebi ciiseoo waxaan yeelayaa fowqa aladiina kuwii dushoodii kafaru gaaloobay kuwa adiga ku raacay waxaan ka yeelayaa wajaacilu ladiina kuwii mid ka yeelayaana ittabacuuka adiga ku raacay oo ku rumeeyey fowqa aladiina kuwii dushoodaan yeelayaa kafaruu gaaloobay ilaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka qiyaamada waxaa weeyaan atbaacda ku raacday ee ku rumaysay waxaan ka yeelayaa kuwii ku diiday ee ku jaxdiyey ee ku dafiray ee nebinimadaada inkiray kuwaa dushooda ayaan yeelayaa kuwa iimaanka leh kuwa iimaankalaa sarreeya ilaa maalinka qiyaamada jalaalayinku wuxuu leeyahay alladiina kuwa ittabacuuka ku raacay oo nebinimadaada rumeeyey oo kuwee ah marka muslimiin iyo nasaaraba ama nasaaradii hore ha noqdeen ama muslimiinta aanba ha noqdaane kuwii ku raacay waxaan ka yeelaynaa fowqa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dushooda oo yahuudda ahaa muuminiintaa sarreeya xagga xujada xagga seefta dhan kastaba uma markaa labadaa ismi mawsuul aladiina ittabacuuka iyo aladiina kafaruu sidaasaa loo kala fasirayaa oo ay kala yihiin umma intaa ka bacdi ilaya aniga intii xaggayga ah ayaa marjicukum dhammaantiin marjiciinnu ahaaday iyo soo noqodkiinnu fa axkumu waa xukmaayaa waa xukumayaa baynakum dhexdiinna fii maa kii dhexdiis kuntum a ahaan jidheen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku diidan ama isku afgaran la ama isku khilaafsan taas ayaan xukumayaa fa axkumu waan xukmayaa waa xukumayaa baynakum dhexdiinna fiimaa baan xukuminkii dhexdii kuntum ahaydeen ama kuntum ahaan jidheen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna waxaa iswada haya oo iswada khilaafsan ilaahay hortiisa ayaa lagu kala xukumayaa oo maxay isku khilaafsan yihiin amarka iyo arrinka nebiyullaahi ciisa baa ka mida waxyaalaha isku diidanaayeen nabi ciise waa saas maya waa saas maya waa si kale halkaasaa lagu kala xukumaya culimmada mufasiriinta qayb ka mid ah waxay leeyihiin meeshaas ah innii mutawafiika oobsi baa dhacay oo saddex saacadood oo maalina baa la oobsaday oo kabacdi baa misnaynta la kor yeelay ayib ama maahae oobsigaas waxaaba looga jeedaa oobsigii oo xagga hurdada seexashada qofku markuu seexdo qof la oobsaday oo kale buu ka dhigan yahay oo aan dareenkiisu wada joogin marka laakiin middaas hurdada ah waa daciif ragga culimmada muxaqiqiintaana way radiyeen ee sida saxiixa waxa weeyaan nebiyullaahi ciisa ilaahay baa kor yeelay isagoo aan dhimanin isagoo aan seexan deedna markii cimrigiisu dhammaado loogu talagalay ayaa la obsanaya cirdadaa laga qaaday xagga samadaana loo kor qaaday wey axaadiis badan baa soo aroodhay oo tusinaysa nebiyullaahi ciisa waa inuu imaan doono soo degi doono inuu dili doono dajaal gaalka weyn oo ilaahnimada sheeganaya oo indhaha masaxan oo dhulkaoo dhan magaalooyinkaoo dhan tegaya maka iyo madiine mooyaane oo qoladii rumaysana waddanka indhacarcaad barwaaqo uga dhigaya oo dhulka dhahaya kensigaada soo saar oo cirka dhahaya roobka keen oo u barwaaqaynaya qoladii diidana abaaraynaya oo balaayada ah kaas markuu yimaado nebiyullaahi ciisa imaan doona soo degi doona nebi ciisaana dili doona meesha uu ku dili doonaana waa la yaqaanaa waa magaalo yar oo hadda ku taalla dhulka falastiin oo luddi la yidhaahdo magaceeda sida xadiidka saxiixa uu tilmaamay markaa nebi ciise muddow dhulka joogaya maamulaya diinta nebi moxamed buuna wax kusii xukumayaaye diin cusub oo lagu soo dejiyey nebi ciise ku xukumi maayo kabacdina waa u dhimanayaa nebi ciise muslimiinta aasayaan kuna tukanayaan iyagaana aasaya marka cimrigiisi dhammaaday wey waa sidaas haddaba dadkii hadday iskhilaafeen dadku laba nooc bay noqonayaan fa ama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ilaahay wuxuu yidhi faucadibhum kuwaas waan cadaabayaa cadaaban cadaab shadiidan daran ayaan cadaabayaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati daarta dambaba kuwa nebinimadaada beeniyey nebiyullaahi ciise inkiray diintiisa ka hor yimid cadaab shadiida ayaan adduunka cadaabaya cadaabka waa maxay waa in la laayo waa in la qafaasho cadaabka daran baan isna cadaabayaa aakhiro waa naarti weynayd iyo jahannamo weeyaan ilaahay wuxuu yidhi wamaa lahum umana ahaanin kuwaas min naasiriin cid u hiilinaysa ama u nusraynaysa oo cadaabka ilaahay ka difaacaysa haba yaraatee ma jirto adduunka waxaa laga yaabaa qof la xukumay ama dil ha lagu xukumo ama xabsi ha lagu xukumo inuu helo cid u gargaadha ama u shafeecda ama magaranaysaa erga u noqota ama ka badbaadisa dhibaatadaas laakiin ilaahay wuxuu yidhi wamaa lahum min naasiriin wax u nusraynaya ama naasiriin u ah uma ahaanin kuwa waa kuwii xumaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan labadan ma kala haraan iimaankii keliya oo aan camal saalixa wadan waxaba meel ku marin maayo oo meeshaa rabtay iyo sidii lagaa rabay maaha hadduu qofku camal saalixa la yimaado bilaa iimaan la yahayna waxba u tari mayso aakhiro waxaa acmaal saalixaa ay qabanayaan kuwa aan iimaanka lahayn gaalooyinku waddooyin dhisayaan daawooyin bixinayaan gargaara fidinayaan iimaankiibaa ka maqan camalkan wanaagsan oo ay qabanayaan adduunka unbay magac wanaagsan iyo dowladnimo adag ku helayaan amaa aakhiro markii la tago iimaankiibaa ka maqnaa habaa'an mansuura waxba ma helayaan aan cadaab ahayn bal haddaba u fiirso muuminiinta maxaa laga rabaa marka wa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan kuwa la yimid fa yuwafiihim wuu u oofinayaa ilaahay ujuurahum ajaryaalkooda ayaa ilaahay u oofinayaa ajaryaalkoodaa ilaahay u oofinahayaa waxay ka dhigan tahay abaalmarin kaamila la siinayaa aan waxba laga nusqaamin allahuma ajcalnaa minhum ilaahay hayna ka dhigo wallaahu ilaahayna laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta qofka daalimka ah oo addoommada ilaahay dulmiya ilaahay ma jecla qof kastoo iska jira qof kastoo iska ilaali wallaahu laa yuxibu aalimiin ilaahay haddaad rabtid jacaylkiisa inaa heshid iyo kaalmihiisa inaa heshid dulmiga iska ilaali cidna ha dulminin addoommada ilaahay ha dulmin dulmiga ilaahay baa xarimay ilaahay naftiisau ka xarimay addoommada dhexdoodana muxaram buu ka dhigay mid la xarimay ya ee falaa tadaalamuu ha isdulmiyinnina ha isdulmiyinnina qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi daalika kaas isagaa wararkaas aan kaaga qisoonnay nebiyullaahi muxamedow daalika kaagaas natluuhu waannu akhrinaynaa calayka dushaadaan ku akhrinaynaa min al aayaati xaalow ka ahaaday aayaad xaggood iyo wadikri alxakiim dikrigii xakiimka ahaa waxa weeyaan kaas aan kugu dul akhrinayno adaan kugu dul akhrinaynaa isagoo ka ahaaday aayaadki qur-aanka kariimkaa wadikri alxakiimina waa isla qur-aankii weeyaan dikriga xakiimkaa ee muxkamka ah aladi laa yaatiihi albaabilu min bayni yadayhi walaa min khalfih waa qur-aankeena kariimka weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadam waxaa laga hadlayaa nabiyullaahi ciisa waxaa la leeyahay aayaddu waxay ku soo degtay waa yadii aynu soo qaadannay ilaa siddeetan iyo dhowr aayadooda suuradda bilowgeeda ah inay wefdigii reer najraan nasaara najraan markay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam inay arrintaas la xidhiidho ay ku soo degeen aayaad nimankaa markay u yimaadeen oo nebiga la doodeen arrinta nebi ciisena kala doodeen waxay ku dhaheen nebiga maxaa saaxiibka iyo wax uga sheegaysaa oo u cayday muxamadow nebigu wuxuu yidhi wamaa aquulu oo maxaan idhi waxay dhaheen waxaa tidhi innahu cabdun nabi ciise addoon ah baa tidhi nebigu wuxuu yidhi ajal haa waa addoon ilaahay waa rasuulkiisii wa kalimatuhu alqooha ilaa maryam kelimadii ilaahay weeyaan maryamo lagu soo tuuray xaggeeda markaasayba xanaaqeen nimankii iyaga ah waxay dhaheen weligaa ma aragtay qof la mida hadduu addoon yahay nebi ciise cid la mida weligaa ma aragtay oo aabbala-aana weligaa bal haddaad run sheegaysid fa arinaa mila isagoo kalena tus ummaddaa tiradii ka badatay qof bilaa aabbaayoo la abuuroo nebi ciise oo kalea naga tus hadduu binu aadan yahay addoon yahay iyagu waxay rabaan inaysa addoon ku sheegin oo ilaahnimo gaarsiiyaan ilaahay wuxuu soo dejiyey marka aayaddan aayaddii waa tana ilaahay wuxuu yidhi inna maala ciisa nebi ciise maalkiisa iyo tusaalihiisu cinda allaahi ilaahay agtiisa kamahali aadama nebi aadam oo kale weeyaan nebi aadam sha'niga nebi ciise ilaahay markuu abuuray isagoo aan aabba dhalin yaa oo ay tahay arrin la yaab leh waxay ka dhigan tahay shanigay nebi aadam ba ilaahay ku abuuray oo kale oo see ah khalaqahu ilaahay aadam waa abuuray damiirka aadam u celiyo waa aqrabu madkuure min turaabin ilaahay ciid iyo siigo ayuu nebi aadam ka abuuray markaa tanaaba kasii daran nebi ciise nebi ciise hooyadii baaba la hayaa dhashaye nebi aadam aabbana ma dhalin hooyana ma dhalin binu aadam aabba iyo hooyo u ah oo dhalay maba jiraba tanaa loogu miaaliyey maxaa ula yaabantiin baa lyidhi uma qaala ilaahay wuxuu u yidhi lahu nebi ciise kun waxaan leeyahay aadam kun ahaw fayakuunu fayakuunu waa ahaanayay biyana fakaana waaba ahaaday wey nebi aadam ilaahay waa abuuray aabbala'aan hooyola'aan uma qaala wuxuu u yidhi ilaahay lahu nebi aadam kun ahaw fayakuunu waana ahaaday waa kaas kun fa kaana bay ka dhiganta ahaw isla markiiba waa ahaaday nebi ciisena sidoo kale aa leeyihi markan arrinta nebi ciise aad la yaaban tihiin kama caja badna ama kama yaab badna arrintii nebi aadam la xidhiidhay iyo sidii ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala sidaas bay aayaddu qisaday kusoo degtay ahayd baa layidhi waxaa kaloo la sheegay nebigu markuu calayhi salaatu wasalaam ugu yeeray islaamnimada bay waxay dhaheen qad kunnaa muslimiina qablak adiga hortaabaan ba anagu muslimiin ahay wuxuu ku yidhi been baa sheegteen inaa islaamtaan waxaa idiin diidaya o idinka hortaagan saddex arrimood kow markii aad dhahdeen ittakhada allaahu waladan ilaahay ilmow yeesha yaa subxaanah ilaahay nasahnaantiisay ma jidhe taasi waa mid markaad cunteen bahalkan khinziirka la yidhaahdo ilaa hadda gaaladu cunaan oo doofaarka ah labo markaa u sujuuddeen saliibka iyo mucatabka aa wadataan iyo calaamatu kirishtanka iyo balaayada saddexdaasaa iimaanka idinka hortaagan markaasay waxay dhaheen intaa markii loo sheegay noo sheeg faman abuuhu yaa dhalay ciise aabihii noo sheeg waxay rabaan in iyagu waxay leeyihin haddii cid binu aadan oo dhashay la waayey inay xaggaas waxay rabaan la aadaan ilaahay ama ibnullaahi ay dhahaan ama isagaba ilaah ku sheegaan meelahaasi rabaa inay ka dhacaan markaasaa aayaddan la soo dejiyey sabab nuzuulku waa iska tacadudi karaa ayib ina maala ciisa baa la soo dejiya lyidhi markaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alxaqu xaqu min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaaday waxay ka dhigan tahay hada huwa alqowl lxaq waa qowlkii xaqa ah xagga rabbi buuna ka yimid falaa takun ha ahaanin min almumtariin kuwa shakiya ha ka mid noqonin kuwa shakiya ha ka mid noqonin sidaasaa dhab ah sidaasaa nebi ciise waxaa intaa qisadiisa loo sheegayaa inuu binu aadam ahaa bashar ahaa in rasuulnimo la siiyey inay hooya dhashay yaa insaa loo soo barbaariyey arrimahaasoo dhan oo aan wax shaqaa la lahayn uluuhiyada iyo ilaahnimada qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman qofkii xaajaka kugula dooda nebi allow fiihi nebi ciise shaanigiisa min bacdi maa jaa'aka intuu kuu yimid ka bacdi min alcilmi cilmiga xaggiisa min bacdi maa shay gadaalki jaa'aka kuu yimid oo min alcilmi ah faman xaajaka qofkii kugula dooda fiihi shaani ciisa nebi ciise xaalkiisa min bacdi maa shay gadaalki jaa'aka kuu yimid oo min alcilmi ah faqul waxaad dhahdaa tacaalow kaalaya qolada ila doodaysoy kaalaya nadcuu waxaan wacaynaa yaa abnaa'anaa wiilashannada iyo wa abnaa'akum wiilashiin wa nisaa'anaa dumarkayaga iyo wa nisaa'akum dumarkiinna iyo wa anfusanaa nafafyaalkayaga iyo wa anfusakum nafafyaalkiinna waxaa weeyaan halumu kaalaya soo urura intiinna diidan oo ila murmaysa nabi ciise shaanigiisa imaada ayib nin kastoo naga mida wuxuu u yeerayaa dumarkiisa wiilkiisa naftiisa mubaahalo wax la yidhaahdo ayaa layskugu imaanayaa bannaan baa layskugu soo baxayaa mubaahaladaas ilaahay baa la baryayaa waxa weeyaan qofkaan xaq ku taagnayn in la halaago kii xaq ku taaganna ilaahay badbaadiyo aayatulmubaahala markaan isku soo baxno oo bannaanka iskugu nimaano umma intaa ka bacdi nabtahil waannu tadarrucaynaa ilaahay baan baryaynaa isku khushuucinaynaa u tadarrucaynaa fanajcal waxaan yeelaynaa markaas lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa cala alkaadibiina kuwa beenta sheegaaya cidda beenta sheegaysa nebi ciise shaanigiisa sida saxdaa aan aaminsanayna sida khaldan ee beentaa sheegaysa lacnad ilaahay inuu ku dulrido baan ilaahay ka tuugaynaa oo la halaago waay kan beenaalaha shaaniga nebi ciise ilaahow lacnad baan dhahaynaa markii mubaahaladaa loogu yeedhay waa diideen waa diideen way baqeen nebiguna wuxuu yidhi waxa weye ibnu cabbaas haddii wuxuu yidhi kuwaas mubaahalada u soo bixi lahaayeenoo nebiga ay bannaanka ugu imaan lahaayeen waxay soo noqon lahaayeen iyagoo naf iyo maal midna aan wadan ilaa qof kasta ilmihiisii iyo dadkiisi iyo dumarkiisiba soo dhooba habaarkii baa ku dhaca waa lays habaaraya ilaahay baa la baryayaa kuwa beenta sheegaya ilaahay inuu baabiyo lacnad ku dhacdo xabad lama soo noqdeen buu yidhi ibnu cabbaas ayib imaamu axmed baa warinaya weliba sanadkuna waa saxiix nasaaradu maxay u diideen mubaahalada iyo alla tuugaan inay ka qayb qaataan waxay u diideen ogaanshaha ay og yihiin in uu nebigu run sheegayo xujadiisu caddahay wakaas sidaasaa dhacday baa layidhi marka nebigu isagu muxuu sameeyey calayhi salatu wasalaam sida saxiixu muslim ku taal aayaddani markay soo degtay nebigu wuxuu u yeelay sayd cali gabadhii nebiga uu dhalayoo faadimo ahaydoo sayd calina qabay xasan iyo xusein wuxuu yidhi allaahumma haaulaa'i ahli ilaahu aniga ehelkaygii waa kuwaan ilaahayow aniga ehelkaygii waa kuwaan saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasa hawsha ahayd baa layidhi waxay dhaheen baa layidhi war haddaan mubaahaladaa galno wallaahi toggaan oo dhan dab buu noqonayaa innagoo dhan waa gubanaynaa markaase inta u yimaadeen waxay dhaheen haddaa arrin kale noo sheegtaan danaynaynaa mubaahalada naga daah ishabaaridda naga daah alla tuuggaa naga dhaaf markaasuu yidhi marka haddaba ama islaama ama jizye bixiye gabaro ama dagaal u diyaargarooba saddexdii kala doorta markaasay dhaheen jizyaanu bixinaynaa jizyo ayaanu bixinayna xoolaha nala ka qaado muslimiintaan dhex joogaynaa dagaalkana hanala ka daayo islaamnimadana hadda diyaaruma nihin waa kaa darsigeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab